dadka barakacayaalka ee kanolan kaamka hodan wan ee magaalada dhubley ee weliba yoo xiligun haysada duruufo shal duwan oo angahoraya hoylaan dadkun barakacyaalka ee degan guryo ku samaysan baca iyo weliba yooyinahano guriyaashoon reebana roobka iyo weliba qabowga hameenkii hadhiyow haddaba hana ku mid ee dadka barakacyaalka ee degan kaamka hodan wan iyo weliba yoo maamulka degmadaiyo hay-ado samafalkaiyo ku codsadana in la dhisa guriya marka waxaa weeye kaamkan waxaa la yidhaahdaa kaam hodan marka koowaadaas ku yaallaa barakacayaal waaye baahidooda waa ballaaran tahay intii muddaan joognaa dad cusuban intaasaan isu dhex yaalnaa annaga marka insha allahu tacaalaa baahidayna waxaa ugu badan oo ugu badan dhulaa ugu badan hooy ma qabno hooy ma qabna dad barakacayaal aan nahay haddii ilaahay cirka na siiyo oo cirka oo ilaahay noo rido meel aan ma aragtaaye aan roobka iyo dhaxanta ka gelayna male waa aragtiin waxaan bacyahan yaryar oo iska dhammaadiyo markaan imaanayni dadka qaar aseeliyo meelaha aan ka soo aruursanay oo qashinqubyaha aan ka soo aruursanay aan dhisannahay waxaan codsanaynaa inaan helno dhulla aan helno taasaan macnaha aan codsanaynaa
magacaygu waa faadimo maxamed isaaq waxaan deganahay kaamhoodan dhibaatooyin waa iska jiraan oo baahi fara badan waa iska jirtaa ducihii oo naga dhammaadeen baradii oo anaga aanan lahayn oo bara maaragtaay dal leeyahay ee boosas walaalaheen baa iskale kulli waan iska baahanahay hadda waxay eeday waxaan u baahanahay hooy iyo bara anaga aan leenahay dhanka kale gadoomiye ku-xigeenka kaam hodan wan cabdi maxamed ayaa dhankiisa iga warbixiyey hooyla-aanta ka jirta kaamkana isagoona hay-adaha samafalka iyo maamulkaba ka codsaday in wax laga qabto daruufaha ka jira kaamkan runaantii dadkan aad arkayso waa dad soo barakacay soo baxay wadanka gudihiis waa dadka ay abaaraha saameeyeen oo xoolahooda ku waayeen halkan waxay u imaadeen inay helaan hoy iyo caafimaad iyo cunno waadna arkaysaa xaaladda waxa ay ku sugan yihiin waxa ugu marka dhibaato badan waa hoy la'aan dadka qaar ayaa yuanta waxay siisay guryo yaroo bac ka samaysan kuwiina dabayshii oraxdiba ayaa la tagtay marka dhibaatada koowaad waa hoy la'aanoo ma haystaano dadkan wax hoy ah iyo meelay seexdaan midna ma haystaano marka dowladda iyo maxaan ku rahdaa hay-adaha u qaabilsan arrimahan inay si deg deg oo soo jawaabaan baahida dadkan soo barakacay i b d da